waxaan rabaa fursadaan in uga faa'iisto oo aan runtii bogaadada usoo jeediyo madaxweyne cabdiwali xukuumaddiisa qoladiisa wakiilada shacabka reer puntland geesinoodii iyo ciidanka reer puntland intaba geesinoodii ay muujiyeen geesinoodii ay muujiyeen iyo sidii ay iskaga dhiciyeen cadowgii kusoo duulay ee bixisada ah ee runtii ay suntiga u qabteen arrintaas waa arrin lagu faano ayadoo iyo amniga ka jira puntlandba oo wax soomaaliya o dhan ay ku faanayso sidaa ogsoontihiinba markii saan la isku daa oo hadda dee caawa sacaddaan joogno waa ogtihiin iyo ayaamahaan fadhinay waxay mar kasta tusaale u tahay sida ummadda soomaaliyeed markay timaado arrimaha masiiriga ah ee runtii dulqaad u yeeshaan u dhawan adeegaan si looga gudbo biseel badanna waxay la tahay madaxweynaha labadiisa gole iyo dhammaan shacabka reer puntland way muujiyeen wadaniyeed biseel intaba ah in soomaali aysan maanta meelay ku harto ay jirsan jirin ayadoo wakti anaga la marayo iyadoo runtii amniga howl xoogle ay ka socoto laakiin haddana ay muhiim tahay in laga gudbo labada kun iyo lix iyo tobanka dad badan oo maalinta halkaan imaanayna la yidhi maya amni kaliya lahayaaye yaanan wax kale la gelin runtii waxaan rabaa inaan ku dhaho soomaali waxay awoodaa amnigeedan inay adkayso doorashada soo socotana ay gasho iyadoo aanan mana dhiiqsanayn annaga caawa heshiiska la qaatay waa heshiis maanta wixii ka dambeyd looma baxayo sistamkii muddada soo socday ee afar dhinac shabeec markii hal sano ka hor xukuumaddeeda ay timid waxyaabaha ugu horreeyey aan garwaabsanna wuxuu ahaa hal sano gudahooda ayadoo wax badan markaas laga gaabiyey in doorasho hal qof hal cooda aysan dhici karin waxaan markiiba isku daynay inaan markiiba abuurno waxii allaa wixii mekanismkii suurtogelin lahaa in wixii la qaban kara la qabto bishii julaay ayaan waxaan qabanay shirka h l f-ka kaasoo aan ugu baaqnay dowladda puntland iyo dowlad goboleedyada kale madaxdoodii in aysan dhici karin hal qof hal cod doorashadii ahayd laakiin loo baahan yahay dadka in la talageliyo si looga bixilaana war aanu iska siino maalintaas waa samayn karna inaan dhahno inta siyaasadda hadda madaxda ka ah keliya ha ka taliso waa ogsoonay markii dadka la warsanayay riskiga ku jiray iyo dadku sida ay markaasi warka ka soo noqonayay laakiin haddana dimuqraadiyadda meel bay ka bilaabataa waa in meel laga bilaabaa in dadka la talageliyo dadka talada wax laga siiyo ayaguna ay yeeshaan fursad ay xildhibaanada berito ku soo biidayo barlaanka federaalka ay doortaan labadii kun iyo labaiy tobankii waxay uga duwan tahay sidii hadda dadkii ugu horeeyey madaxweynahay ay sheegeen waxa weeye awal odayaasha dhaqanka keliya soo xiri jirta hadda odayaasha dhaqanka walow ay weli marjaceenna yihiin waxaa kursi kasta dooran doonta ergo lagu heshiiyey haddii la yidhahdo taas waxay keenaysaa in walow hal qofaan cod aan aysan dhicin laakiin haddana dadku uu u tartamayo oo cod lagu kala badinayo arrinta masiiriga ah ee haddana haysata ee maanta lagu heshiiyey oo ballanqaadka la sameeyey processkeeda caawa ka bilaabanaya wixii caawa ka dambeeya waxaa loo guuri doonaa haddii la yidhaahdo in laga baxo wada qaybsiga four point five-ka farsamadaas iyo nidaamkaas lix iyo toban sana lagu soo socday mana aha nidaam runtii fiican oo dadku jecel yihiin laakiin haddana marka loo fiiriyo nidaamyada kaleete ee ah in deegaan wax lagu saleeyo iyadoo aan la tirin dadka iyadoo aan deegaankaas boundarieskiisi la samayn iyadoo aanan yacni reeraha degan iyo dadka degan aan la kala saarin iyaa ka soo gelaya khatar waxay keeni kartay amni oo runtii gelisa dalka arrin markaas aan waktigeeda loo taagnayn hadda mar laba inaan ku dheeraado waxaan rabaa reer puntland madaxweynaha puntland iyo iyo shacabka reer puntland iyo labada gol ee reer puntland inaan uga mahad celiyay sidii sharaftadeed ay noo soo dhaweeyeen sidii wanaagsanayd iyo biseelkii siyaasadeed ee runtii tobankii maalmood halka aan joognay aan kala kulannay waxay muujiyeen wadanimo waana arrinta laga sugayey mar kastoo xaaladda ay saan oo kale tagtana puntland waxay muujinaysa wadanad iyo bisal siyaasadeed waa ogsoontihiin waxay kaalin liid ah ka ciyaartay in federal lagu soo dabaalo dalkan hadda waa mahad ilaahay weeye in stateskii federaalka oo dhan kii ugu dambeeyey uu socdo hadda hadda waxay ka dambaysa baarlamaanku wuxuu ka koobnaan doonaa laba aqal oo matalaya stateska iyo aqal matalaya shacabka waxaan idiin sheegayaa markii labada laisku daro aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed la yidhaahdo wax foolku ma faahfaamin jiraysa sababtoo ah si kala duwan ayaa lagu soo xuli doonaa labada aqal ee baarlamaanka marka maanta waxaa sharaf noo ah heshiiska aan halka ku gaarnay iniga heshiis taariikhi ah heshiis ummadda soomaaliyeed iyo dowladda puntland iyo shacabkeedaba u noqon doona arrin yacni faa'iidaah baarlamaan soomaaliyeed aan sugayna uu ka soo baxo dhaafiyo dalka dhibaatada iyo iyo midda amni iyo midda siyaasadeed ee taalla kusoo dawaala xasilooni waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhahdo inuu hadda wixii ka dambaysa uu noqdo processkan process deg dega oo dalka kan amni ahaan iyo siyaasad ahaanba ka saara xaaladda degaya waa mahadsantihiin waxaana marka dhaga inaan baad celiyo beesha caalamka oo mucaawa runtii halkan timid u timid in ay damaano qaado arrintan mar kastana gacan naga siiso arrimaha soomaaliya marka waa mahadsantihiin madaxweyne gaas waa mahadsan tahay adigiyo labada boqol runtii waana aad iyo aad uga mahad celinaya beesha saxaafadda iyo ummadda iyo shacabka reer puntland waa mahadsantihiin